barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha meyna waa kow sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya cashe ibraahim aadan caash cuudiyaano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaaad ku dhagaysan doontaan bilowga silsilada cusub oo la magac baxday dhalanteed waxaanan kaga hadlaynaa waayaha nololeed ee soo food saara dhallinyarada toddobaadkanna waxa ay ka hadlaysaa tahriibka cabdi wuxuu dhex joogaa hirar dhaarana iyo dhufashada badweynta iyo dhumuc mawjad socoto dhalandhool tahriib iyo dhuguc iyo kadeedkii saxaraha dhibtiisii wuxuu dhaaxa soo maray tan kala ku dhabatee nafta uuba dhiibo dhakafaar ku farabaday qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a maanta waxay ku beegan tahay maalinta shaqaalaha dunida oo meelo kala duwan laga xoseeyo haddaba sidee ayay dhallinyaradu u arkaan annagoo og intii hore inay shaqa laadahay oo shaqala ii jirto oo cid shaqaysa oo shaqaaluhu yaryahay oo tahriibkii jiro haddana ka wadamey waa maalintii shaqaalaha baa layidhi iyadoo shaqadiiba yar tahay haddana annagu ma arkayna shaqaalo badan oo fasaxa ee inta shaqaynaysaa ee yar baa maalintaasi u dabaaldegaysa
dhinaca heesaha ayaan barnaamijka ka marnay heesta waad la dhacday codka macaan ee deeqa axmed goordhow iyo dhegaystayaasha maqli doonaan iyo qodobo kaleba marka horese dhegaystayaasha waxaan usoo gudbinaynaa qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn
qarax gaadhi ayaa ka dhacay barxadda hore ee xarun boolis oo ku taalla dalka turkiga waxaana ku dhintay hal sarkaal oo boolis ah halkaas oo ay ku dhaawacmeen ilaa saddex iyo toban qof oo kale sida laga soo xigtay guddoomiye gobol warbaahinta dalka turkiga ayaa sheegtay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan ilaa sagaal ka mid a ciidanka booliska muuqaal laga baahiyey telefishanka ayaa muujinaya goobta oo isku dhexyaac badani ka muuqdo kadib markii qaraxu dhacay iyada oo dadka waddada hareeraheeda marayay ay arkayeen dhismayaasha booliska oo ay ka daateen muraayadihii islamarkaana ay goobta soo gaadheen gaadiidka gurmadka degdega ah
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kery ayaa axaddan maanta ah safar ugu bixi doona magaalada jeneva si uu uga qayb galo wadahadal ku saabsan xaaladda dalka syriya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa maalintii sabtida sii daysay in keri uu ka hadli doono dadaalada ku saabsan waa dadaalada hadda dadaalada ku saabsan wadahadallada hadda socda ee lagu xaqiijinayo dhammaynta dhibaatooyinka ka taagan guud ahaan dalka syriya keer ayaa ugu baaqay ergeyga qaramada midoobey ee dalka syriya iyo isku duwaha wadaxaajoodiyada syriya inuu u diyaar garoobo safarka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo layidhaahdo john kirby ayaa sheegay in diblomaasiga sare ee maraykanka uu caddeeyey in dhammaynta rabshada ka taagan aleebo ay tahay ajandihiisa ugu sarreeya mar kale duhur wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaanu bilaabaynaa silsilada cusub oo la magac baxday dhalanteed waxaanan kaga hadli doonaa waayaha dhallinyarada waxaa ka qaybgalaya dhallinyarada hal abuurka ah ee ku nool daafaha caalamka haddaba aan idinku wareejiya ismaaciil xuseen farjar oo silsiladaasi nala socodsiiya
toddobaad wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka wuxuuna ku saabsan yahay silsilad cusub oo la magac baxday dhalanteed silsiladdan waxaynu kaga hadli doonnaa sidaad horeba maqasheen waayaha dhallinyarada gaar ahaan dhibaatooyinka soo food saara waxaan si gaara qaybta hore ugu eegi doonnaa tahriibka sheekada ay silsiladani ku bilaabmi doonto ayaa ah gaar ahaan wiil dhallinyaro ah oo tahriibay oo xilligaa ku dhex sugan badda dhexdeeda wuxuuna su-aalo badan iska weydiinayaa sababihii ku kalifay in uu soo tahriibo halka uu xilligaas ku sugan yahay iyo weliba meesha uu socdo marka dhallinyaro kala duwan ayaa habsuganeed ku muujinaya dabcan waxaynu u gudbi doonaa u- dhallinyarada qurbaha ku nool duruufaha soo food saara waxyaabaha ay jecel yihiin waxyaabaha ay ka hadlaan marka way u furan tahay in dhallinyarada hal abuurka ay ka qayb qaataan haddaba maansideedna ugu horeysa ee barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxay nala socodsiinaya cali sheekh maxamed cabdi oo ku magac dheer cali ilaaye wuxuu ku sugan yahay magaalada hargeysa wuxuuna inoo soo jeedinayaa bal maansidan ugu horeysa ubax dhagax ka baxayoo casha iyo dhadhaabtii xididkiisa dhiibsho laba gebi dhexdoodii dhalashada ka heesow qofku dhaafayaan garan dhismahaaga noloshe ninka kuu dhaxaanee dhuganaaye yaabke dhegta waan ku siiyee dhaygagaya ii sheeg dhabbadaan ku marilaa dhamacdiyo kulaylkiya maalmahan dhimbiisha cabdi wuxuu dhex joogaa hirar dhaaranaya dhufashada badweyntiiyo dhumuc mawjad socoto dhalandhool sahriib iyo dhuguc iyo kadeedkii saxaraha dhibtiisii wuxuu dhaaxasoo maray tan kala ku dhabatee nafta uuba dhiibo dhakafaar ku farabaday qorshe uuma dhowrnee wuxuu dhaafayaa hees wuxuu dhiibayaa gabay dhalintii dalkayga ay dhimashada danteede waa dhambaal sagootina wuxuu yidhi dhib badanaa waayuhu dhanaana badda dhumucda weyney dhabanaanintaadiyo dhaxan igu salaanto wadku ii dhawaaqee manacaan ka dhoofiyo dhulka aan ka cararaad dhalashada wadaagtaan ninka roob dhex qaadaa biyo dhowrsan maayo waa kii salaan dhahay haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantee jiidhkaygan dhaylada diiftaa dhammaysee xayawaan dhursuga iyo balkalluunkan dheeg iyo dhinacyada isaarow shukran soo dhoweyntaad bulshadayda dhaanto baasaboorka dhiib iyo dhalashada cid maad tahay dhawa qima tidhaahdida balse waan ku dhaarshe horta wiilka dhagax buur dhoobleyka joogayo burcadan ka soo dhaxay ogada dhud weeye dhadhamada cantuugada ogada dhud weeye dhadhamada cantuugada ma waxbay isdhaamaan ogada dhud weeye dhadhamada cantuugada ma waxbay isdhaamaan wuxuu dhahay halyeygii kalgacaylku dhalan rogay dhimashada xabaashiye wedku waa u dhalashee waxa dhabanahaysta leh kobta aad idhigasaan horumadaa ku soo dhaaf cabdi iyo dhugtiisii wedka inuu dhadhamiyo inuu dhaafo la arkee ama yurub cagaha dhigo iyadana dhibaa jira anigana dharaarahan igu dhaliya maalmuhu weydiimo dhumuc weyn dhalintii ka yaacdee ma dhulkayga hooyaa dheef iyo nimcaba gabay ma siyaasi dhiiglaangaygayga kaba dhalan ma hoggaanka dhaqanka nac qabiilka igu dhuray kurwadaadku dhaqashada dhigashada islaamkaba mahantuu i dhaafsaday kuwa qaadka dhilaya ee dhimirkii daboolow dhulka hooyayow maqan dhulka hooyayow raga adiguna baldhooley dhaqan guurka durugto kalinimo u dhuratee magayaan dhigaag iyo dhaqashan labkii wadan hadal baan yar dhaafay cabdi wuxuu dhambaalkiiyo dhiilada ku soo xidhay go-e dhimashadaydiyo geeridan dhowaataay inta aanad ii dhixin ugu dhaaro gabanada dhalintii wakhtiganey dhalandhoolku waa hoog libta dhoof ma keenee dhalandhoolku waa hoog libna dhoof ma keenee fikir kale ma dhalinaa dhaka kale ma keenaa fikir kale ma dhalinaa
waan gartay aad u mahadsan yahay cali sheekh maxamed cabdi oo ku magac dheer cali ilaaye maansidaas waxay sawir ka bixinaysa wiil dhallinyaro ah oo badda dhexdeeda jooga oo isweydiinaya su-aalo kala duwan gaar ahaan wixii uu ka yimi wixii loo sheegay duruufaha uu xilliga ku sugan yahay oo badweyntii hareeraha mawjadii kaga garaacayso iyo meesha uu socdo wuxuuna isweydiinaya toloma badbaadaysa marka kalluunkii iyo baddii iyo meelo kala duwan ayuu la hadlayaa dhegeystayaasha ama hal abuurada dhallinyarada ay jecel inay barnaamijkan ka qayb galaan waxay fariimahooda noogu soo hagaajin karaan somalia at v o a news dot com haddaba dhinaca kalena mahad maxamed axmed oo ku magac dheer mahad ajuuke waa wiil dhallinyaro ah oo aan indhaha waxba ka arkin wuxuu ku nool yahay dalka norway mahad markuu dhegaystay gabayadan ama wararka la xidhiidha tahriibka dhallinyarada ayuu yidhi dareenkaygu aad buu isu bedelay waxa uu ka sheekaynayaa sida uu arko safarka loo galo ama dhallinyaradu ay gasho wadamada yurub aada baad umahadsan tahay ismaaciilow runtii arrinkaasi waa arrin aada ii muujiyey waayahan dambo ma garanayay wax xaaladda hadda lagu jiro yurub ay kasoo doonayaan dhallinyaradeena soomaaliyeed yurub xilli ay fiicneed ayaa jirtay laakiin hadda xilligaa la joogo aada bay u xumaatay xuduudihii way xiratay aada bay u xumaatay runtii haddana sharciga ayaa laga fikiray weliba xataa waddankan aan joogo ayaaba hadda waxaa la sheegaya dadkii sharciga haysta baa la celinayaa iyo waxyaaba saasa ayaa websaydyada ku qoran marka kii oo waddankii jooga iskaba dhaafe oo soo tahriibay dadkii joogaa walwal ku joogo marka runtii dhalinyarada waxay usoo cararayaan waxaan fahm la-naha waay runtii waxaan dhihi lahay waddankooda kunkii dollar ay kusoo baxayaan inay waddankooda wax ugu qabsadaan walwala-aan ay ku joogaan runtii qafkii soo baxo wallaahi ilaahay baa markhaatiyga ah walwal mahane wax kale uma soo socdo meeshaan walwal iyo stress ayaalla weliba waxaa macquul ah maskaxdaada inay hadhowti wax u dhinto oo hadhowti maskaxdaada si ay wax ka noqdaan haddii walwal badan oo yimaada waan garta dhinaca kale markaad eegtid bal barnaamijka aad imika ku dhex jirtaa waa barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo imika dee silsilad baa kaa horreysay oo imika dee qeybta horeen ku maqalnay waayaha dhallinyaraday ka hadlaysaa gaar ahaan maanta gabayga ugu horreeyey baxa wuxuu ka hadlayay dhinaca tahriibka waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyey adiga dhinaca hal abuurnimada bal qofku inuu wax curiyo ama ha ahaato tan suugaanta oo ereyo cusub inuu keeno ama wax la mid a sidee baad u aragtaa sidee baad u dareentaa maxamed ismaaciilow runtii hal abuurnimo aniga shaksiyan hatar weligii maanan isku dayin laakiin dadka oo gabayada xiiseeyana ma ahi laakiin waa dhegaystaa laakiin saas uma sii xiiseeyo dad waa jiraan hibadaasi ilaahay siiyey oo dadka isku mid ilaahay kama dhigin isku maskaxna ilaahay kama dhigin oo dadku waa kala maskax fiican yihiin dad waxaa jira wax isku tootoosin kara runtii aniga tar weligii wax maan isku tootoosinin laakiin waan dhegaystaa oo waxyaabaha oo macquulka ah ee ku jiro waan kala dhab waan kala dhexbaxaa waan garta marka maxamed hadda maxamed gacal xaay oo kale allaa unaxariista wuxuu ahaa nin oo indhaa waxaanan ugu jeedin haddana gabaygiisa aada loo jecel yahay oo wuxuu ahay inaba aanan caadi ahayn runtii adiga bal waayahaaga noloshii ka waran ma ka fikirtaa inaad wax cusub la timaadid inaad wax ikhtiraacdid markaad meelaha iska fadhidid inaad wax hal abuurtid inaad wax kusoo kordhisid nolosha fiican waxaan ku fikiray runtii maxamedow aniga waxaan ahay dadka inta badan anaa idaacadaha aada inay u dhegaystaan jecel barnaamijyada inay macnaha daraasiya jecel dhibaatada waddanka soo gaaraysa ka damqanayo na jecleen laakiin haddana indhihiisa waxna aanan ku arkin runtii waa dareemi kartaa marka aad waxaan u jeclaan lahay dadka indhoolayaasha ah ee waddankii joogo inaan wax u qabto hadda waxaan macnaha dadaal ugu jiraa sidii dadka indhoolayaasha loo caawin lahaa maadaama dad badan oo indhoolayaala oo jooga dalkii aan kasoo tegay iyo dhibaatada ay ku jiraan iyo rafaadka ay ku jiraan iyo niyadjabka macnaha ay ku jiraan waxaa ka mid a niyadjabka wax ma baran kartaan wax ma samaysan kartaan laakiin waxaan dareemi karaa qofka indhoolka inaan wax baran karo inkastoo barnaamijkaasi si gooniya aan ugu hadli doono adiga aniga insha allah aada u mahadsan yahay mahad maxamed axmed oo ku magac dheer mahad ajuuke oo ah wiil aan indhaha waxba ka arkin oo ku nool dalka norway dhegaystayaal waxaan naga xasuusinaa ciddii jecelnay barnaamijka hibada iyo halabuurka gaar ahaan silsilada cusub ka qayb gasho inay fariimahooda noogu soo hagaajin karaan somalia at v o a news dt com intaasna waxaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeeni hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axad ah aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas ins muuqaal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha la fadhiya ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey halkana kasoo jeedinayay welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a kaalimaha heesahana haddaan dhinacooda markaan idiin jalleecno mid ka mid a heesahan idiin hayno waxaa ka mid ah heesta ay ku luuqayso deeqa axmed geydh oo lagu magacaabo aroos
markaas deeqa axmed iyo heesta aros deintaas kaga nimaadno haatanna maanta waxay ku beegan tahay maalinta shaqaalaha dunida caashay in badan waa lisfasaxaaday maanta ma- maxaa lagu fasaxi waaya ismaaciil waa taan la yaaba hadday ciid tahayna fasax ma tihid hadday rabadaan tahayna fasax ma tihid M- dadkaa ku dabaaldega waana lagu dabaaldegaa marka maalin aan fasax ahay oo dadku ay fasax yihiin ba anugu maarag Eh, warbaahinta iyo weliba dhakhaatiirta iyana saas oo kale Iyagoo marka waa is- waa iska iyo- heegan.
ha ciidamada iyo dad baa jira iyagoo maalin walba shaqada ay tahayna joogaan waxaan maqli jiray heesaan ku maqli jiray ma nastaan ma noogaan shaqaaluhu waa tabtiyan taagana waa ma nasanno mana noogayno aad iyo aad marka wariyaha v o a magaalada boorama xaashim sheekh cumar good baa qaar ka mid a dhallinyarada boorama la sheekaystay marka qaar shaqeeya qaar aan shaqeyn waxaaba marka fikrad bay qoladii aan shaqayn jirin soo jeedisay oo ay leeyihiin waxay tiri "Dad- waxay ku leeyihiin dadka intiisa ugu badani ha horta awalba may shaqayn jirin waa gart maxay qaban jireen xaafadaha la iska jooga ma- bilaa camal bay ahayd ay marka haddii intii shaqaynaysay la fasaxo ha lamama dareemayo bay kuleeyihin awalba inta ugu badan bulshadu may shaqayn jirin marka bal aragtiyahooda iyo siday u arkaan aynu dhegaysano kowda bisha meey waa maalinta shaqaalaha adduunka inta badanna ay shaqaaluhu fasax yihiin waxaan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boorama oo iyagu qaarkoodna ay shaqeeyaan qaarna aanay shaqayn digtoore adoo magacaaga ku bilaabaya sidaad u aragtaa maalinta shaqaalaha adduunka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa dr cabdiraxmaan xaaji cali maxamed gurguurte een, waxaan ahay madaxa qaybta een, dhimirka ahaan cisbitaalka boorama waxaan u arkaa waa maalin wanaagsan waa maalin farxado ah shaqaale weynaha adduunka oo dhan iyo gaar ahaan cid kasta oo shaqaysa haddii ay u shaqeeyaan dawli iyo haddii ay u shaqeeyaan brifate aad baan ugu faraxsanayna maanta nasanno oo la qaadano reerahayaga iyo xaasaskayaga iyo caruurtayada iyo iyo howlahayaga gaarka aan qabsano aad baan ugu faraxsanahay adoo magacaaga ku bilaabaya bal sidaad u aragtaa maalintaasi shaqaalaha adduunka ee kowda meey Ee, bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacaygu waa faadumo daahir bile ee, waxaan ahay qualified degree nurse especially psychiatry nurse Ee, haddii aan fikirkayga ka dhiibto ee, maalinta waxaan u arkaa alxamdulilah rabbilcaalamiin maalin qiimo badan oo ah in ay shaqaaluhu yeeshaan maalin ay sanadkii ay nasan karaan oo ay maalinta ee, reerahooda iyo ubadadooda ay ee, wakhti siiyaan ay la raaxaystaan marka waxaan leeyahay waan soo dhoweynayaa eh, maalinta eh, maxaa haday kowda may insha allah Ee, bal dhallinyaro kale oo iyaguna halkan garabkayga taagan ayaan iyagana wax ka weydiinayaa siday u arkaan Ee, adoo magacaaga ku bilaabaya bal ka warran maalintan kowda meey sidaad u aragtaa magacaygu waa nuux kadiye ahna warbaahinta gobolka howlgala Een, horta kowda mey waa maalinta shaqaalaha ayaa la yidhi kolley dadka de shaqeeyunbay maalin farxado tahay laakiin maalintan waxaan aaminsanahay fikir ahaan in aanay ahayn maalin jirta sababtoo ah dee dadka shaqaynaya kuwa aan shaqaynayn waxaa ka badan kuwa aanan shaqayn marka maalintan in la xusaay dee waajibba maaha ayaan aaminsanahay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa weriye xuseen aatiye jaamac ka howlgala telefishinka universal magaalada boorama maalinta kowda mey oo lagu magacaabay inay tahay maalinta shaqaalaha adduunka kolley siyaabo badan bay dhallinyartu u soo bandhigi karaan mid waxay noqon kartaa in ciddii aan shaqaynin uma soo kordhinayso wax micnaa in la xuso dadka shaqeeyaana way ku farxayaan si ay ugu raaxaystaan maalintaasi ama dadkoogii ama xaasaskoogii ama ciyaaladoodii ay la qaataan wakhti fiican laakiin maalintani maalin muhiima ma aha maadaama ay badan yihiin dadka aan shaqaynin wax micnaana ma kordhinaysa in la xuso bismillahi rxmaan raxiim magacaygu waa mustafe cabdiraxmaan maxamed mustafe carale ka mid a warbaahinta gobolka wadalkana howlgala telefishinka caalamiga somaali news haddaan fikirkaiga dhiibto maalinta kowda mey oo loo qoondeeyey maalinta shaqaalaha adduunka xaqiiqdii horta waan soo dhaweynaynaa inta shaqaysa haddaanu ka mid nahay dadka shaqeeya laakiin marka dhinac laga eego dunida marka la eego dadka aanan shaqayn ayaa mostly u badan marka maadaama percentagekii ay u badan yihiin dad aanan shaqayn xaqiiqda waxay noqonaysaa maalin lagu khaldamay ama maalin khalado in la xuso marka waxaan leeyahay horta dadka shaqeeya adduunka marka ay ka bataan dadka aanan shaqayn ayaa la xusi karaa kowda meyna aniga oo magacaygu yahay cabdishakuur gende ka mid ah dhallinyarada gobolka awdal ee somalilan haddii aan aragtidayda ka dhiibto ama waaqaca jira ee shaqola'aanta aan ka hadlo run ahaantii kowda ne- mey oo maalinka shaqada ah oo maanta inoogu beegan sida ay hashim nagu horeysanayo halkani shaqola'aantaasi waxaan u arkaa mid ka mid ah in ay noqotay xanuunada ugu badan mid ka mid a xanuunada ugu badan ee loo dhinto ama dhimashada sababa because shaqola'aan bay boqolaal qof ka yaacayaan dalka badaha iyo saxaaraha ay ku dhimanayaan waa waxa sababa dhimashada inta ugu badan xanuunada sababay ka mid noqotay baan anigu aragtidayda leehay Een, in ay sii siyaadaba sanadba sanadkee dambaysay malaha khayraadkii iyo resourcigii meesha yaalay buu dadkeenu ka badanayaabaan hadba isili inta ugu badan oo dadkiibaaba kasii badanay shaqola'aantu way dabargu'i halkii layska lahaa ama waa la joojin doonaa ayay hadba hadda ka dambaysa sii siyaadaa shaqola'aantu iyadoo rajo laga qabo maamulba maamulka uu ka dambeeya inuu wax ka qabto ayuu maamulba maamulka ka dambeeya shaqola'aantu sii siyaasaya sidaan soo idhi malaha resourcigiiba dadkeenu kasii tiro badanaya malaha wixii khayraadkii meesha yaalay laga shaqayn lahaaba waxaan anu aragtideeda kusoo koobaya inay tahay shaqola'aantu mid ka mida xanuunada dalkeenu iyo dadkeenu u dhintaan badana magacaygu waa cabdiqani maxamed xuseen waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadaha dalka annagoo og intii hore inay shaqa laadahay oo shaqale ii jirto oo cid shaqaysa oo shaqaaluhu yaryahay oo tahriibkii jiro haddana ka wadamey waa maalintii shaqaalaha baa layidhi iyadoo shaqadiiba yar tahay haddana annagu ma arkayna shaqaalo badan oo fasaxa ee inta shaqaynaysaa yar baa maalintaasi u dabaaldegaysa marka waxaan isla dareemi karnaa in dadka shaqaalihii yar yihiin marka maalinta shaqaalaha wax dareen oo dadku dareemi kara inay maalintii shaqaalaha tahay ima muuqato in la dareemi karo maalintii shaqaalaha waayo shaqaalo badan oo meelo badan oo goobo badan oo la xidhayo oo la fasaxayaan jirinba anigoo ah xafida maxamuud maxamed fikirkaan ka qabo kowda mey shaqaalaha adduunka waa maalin farxad badan waa maalin la wada nasanayo waa maalin dadku faraxsan yihiin ardaydaa nasanaysa jaamacadaha nasanaya macalimiintaa nasanaysa shaqaalaha oo dhan baa nasanaya ano magacayga ku bilaabaya sakariya maxamed aadan runtii horta maanta wax noo muuqda aanay jirinoo dee shaqaalo la fasaxay waxna aanay noo muuqan laakiin anugu shaqaalaha adduunka shaqaalo waan soo aha waxaan u shaqayn jiray shirkad ka tirsan aljaabirka nooca qolooyinkan carabta ee xoolaha dhoofisa maanta shaqaalaha adduunka waa nala fasaxi jiray marka saasaan ku maqlay maanta shaqaalaha adduunka waana jirtay maalin jirtay waa maalmaha fasaxa aan sugaynay in sugi jirnay baabay ahaydba
waxay ahaayeen dhallinyaro ku sugan magaalada boorama oo waryaha v o a magaaladaasi haashim sheekh cumar good uga waramayey maanta oo ah maalinta shaqaalaha adduunka iyo waayaha ay ku sugan yihiin dhinaca heesaha markaana haddaana baarno waa heesta masayr iyo fanaanada nimco yaasiin
haye heestaasi ay ku luuqayso nimco yaasiine masayr waxay gebagabo tahay idaacadayadii duhurnimo tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno caashe cuud yaano ismaaciil xuseen farjir iyo maxamed oo dhinaca farsamada ah waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe oo xiisa This program has come to you from the Voice of America, Washington.